walaal xukunkaas haddaan dul istaago wuxuu ahaa halkii dadka taabanaysay oo ah laaluushka iyo laaluush bixinta iyo laaluush qaadashada maadaamaaynu ognahay garsoorka shan iyo labaatankiisana u dambeeyey in lagu dhaliilayey in laaluush iyo lacag uun lagagala soo baxa xuquuqa xuquuqaha ku daahsoon markaa waxaanu qabannay kaaliyo ka mida maxkamadda gobolka oo la yidhaahdo abakor axmed maxamed oo baxsaday markii uu ogaaday inuu lacagta qaatay ee tallaabadana la qaadayo uu baxsaday xamar baanu u baxsay isagu dhanka kalena waxay ahaayeen qolooyinkii lacagta bixiyey oo dhibanayaal marka hore iska dhigayey afar kun oo doolar bay ku bixiyeen baloodh yar oo ay maxkamadda dacwadiisu taallo oo iyagoon afar kun bixin oon shan kun bixin oon boqol doolar bixin loo xukumi lahaa ay afar kun oo doolar ku bixiyeen cid tiro bixiyana may jiro waxaa kaloo ka saddexaad uu ahaa ninkii isku xidhay garsoorka ilaan garsoorku isagu laaluushka ma doonto dadkuna toosnoo laguma soo dhacaan inay laaluushna siiyaan kii yidhi anaa garsooraha garanaya anaa maxkamadda aqaana anigaa og in qurunka ka shaqeeyo kaas u ahaa markaa kiiskan in badan baan baadhayey muddo saddex bilooda baadhis anaa gacanta ku hayey kumaanaan degdegin maxaa ku xukunteen markaad eegto afarta qofba saad sheegtay laaluush bixiyihii laaluush qaatiyii iyo kii kala qaadayey maxaa ku xukunteen walaal kii laaluushka bixiyey laba qof baa laaluushka bixiyey afarta kun oo doolara oo dacwad dhowl maxkamadda ka taallay labadaa waxaanu ku xukunnay hal san iyo lix bilood oo xadhig ciqaabeeda iyo hal milyan oo ganaaxa oon iib lahayn saamaxaadna lahayn labadaba oo xadhigga ah ay dhammaysanayaan kaaliyihii baxsaday maadaamuu sarkaal ahaa isagu sirtii xafiiska uu bixiyey sarkaal dowladeed buu ahaa sarkaal cadaaladeed buu ahaa waa la dhaariyey wuxuu hayana xaq ummadeed buu ahaa xaqii ummadda maadaamuu awooddii ku tagrifaray isla markaana laaluush been abuur u garsoor dhagda ka saaray isaga waxaan ku xukunay afar sanno shaqadii uu ka baxo shaqadii garsoorka laga saaro aanu dib u gelin isagana afar sanno aanu ku xukunnay iyo inaanu shaqa dowladeed qaban oo garsoorkaa weliba iyo inuu celiyo lacagtii xaaraanteeda u qaatay oo aan la siidin ilaa lacagta u bixiyo imanka maqan uu yahay laakiin markuu imaado uu soo galo xududaha somalilan waa la qabanaya xadhig markaasa looga bilaabaya ninkii uu kala qaaday ee laaluushkii mukhallaska ninka laydhaa amba laaluush kala qaadihii amba laaluush dilaalihii kaa magaca xunisna waxaanu ku xukunnay laba sanno iyo hal milyan oo gara waxaanu ku xukunnay isaguna u dhammaysanaya saamaxna ma laha xadhigiibna ma laha saddexdaas markaa way iminka xidhan yihiin saddexdu way xidhan yihiin marka laga hadlaya garsoorka iyo kalsoonida dadku ay ku qabaan in badan baa dadka qaar haaraami jireen ama dhaliili jireen waxyaabahana ka mida laaluush qaadashada iyo dacwado horaaga iyo dadka qaar ba waxay dhib ku qabeen qof markhaati beenaala la yidhaahdo dabeetanta maxkamadda agteeda looga yeedho odhan jiray waxaan dhaarintaa ku marayaa dhulku inuu yahay waxayso hebelleeya ama heblaaya leedahay taa iyada ka warran wala waa runtaa barkhadow garsoorka markii aanu nimi waxyaaba badan oo dhaliilaa dul taallay xafiiskaygaan wadan ka warrama gobolka maroojix waa maxkamadda u ballaadhan shanta gobol ee kale maxkamadda ka ballaadhan gobolka maroojix xafiiska markii aan la wareegay laba kun oo kiis ayaan la wareego taagnaa maanta maxkamadda gobolka kiisaska dhex yaalla waa boqol iyo afar iyo sideetan kiis markaa inta dhaqaaqday bulshadaanu daynaynaa iyadoo nugu hogaaminay gudomiya maxkamadda sare profesor aadan xaji cali in sanadkan dhammaadkiisa dacwadda soo gashaa maxkamadda garsoore markiiba lagu qoro isla maalinta ku xigta la galo insha allah wiig aanay ka badan walaa haddaanu noqota markhaati beenaalaha way jireen dad maxkamadaha taagan oon dacwad ka oolin oo waxay qabanaan la garinin markii aanu nimi iyo ka horba imanka shan sanaan garsooro ahaaye waxaanu baranay dadka nugu soo noqnoqda hor dadkan maxay meesha kaga soo noqnoqdaan markaa waxaanu samaynay dhowr nin oo markhaati beenaalahaas waanu xukunnay iyaguna jeelkii ku jiraan bulshadana waxaan uga digaynaa halkii kuwaasi mareen magac xumada ah iyo xadhiggaa ciqaabta ay galeen labadaaba waynu uga digana waxaan leenay iska ilaaliya markaa dadka waxaan u sheegayaa in maxkamaddu ay u furan tahay maxkamaddu waa maxkamadoodii cadaaladdan iyo waxaan la wadaana iyagaa loo wadaa haddiiba ay jiraan dad badan oo cabasho qaba tusaalahaan oo kale waa danyar lacag ma haystaan ma bixin karayaan xitaa dhaqaale ahaan waxay maxkamadda kiiska uula soo geli waayaan inay tahay laaluusha ay ka baqayaan ama dhaqaale aanay haynin cidda cabashada qabta halkeedin kusoo hagaagaysaa cid kastoo cabasho qabta madaxda garsoorka u imanaysaa haddii ay maxkamadda ka cabanayaan ay tahay maxkamadda rafcaanka gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka u imanayaan haddii ay ka cabanayaan maxkamadda gobolka khalad ka dhacay gudoomiyaha maxkamadda gobolka kusoo horeynaya haddii maxkamadda degmada ka cabanayaanna guddoomiya maxkamadda degmada u imaadaan taa dadka aan haysan lacagta amba dadka masaakiinta ah waxaa jira xeerka nidaamka garsoorka siduu sheegayo in kiis miskiin aan u furayo tusaale ahaan haddii xafiiskayga maanta qof igu imaado xaq ka maqan yahay waxaanu hubinayaa qofkaasi inaan cashuur iska bixin karayn cashuurta dowladdu waa waajib lakin haddanu iska bixin karayn waan dhaarinaya inaan cashuurta haysan galka waa loo furayaa wax lacag oo laga raabaana ma jirto taana annaga damaanad qaadeenna dadka waxaanu leenahay maxkamadaha kaalaya oo garsoorka kaalaya garsoorka waxaa yaalla garnaq cadaalada haddii hore looga haystay beej madow beej cad baa u furmay